أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وأكرم البشر وأحب الخلق إلى رب الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حديث كلا بيت والله في العالم عن أبي هريرة رضي الله عنه xadiiska labiyo tobanaad kelmad baan ka horan insha allah wuu gaaban yahay waxaan soo qaadano can abi hurayrata waxaa laga wariyay abi hurayra radi allahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdee qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama min xusni waxaa ka mid ah wanaagga islaamilmar-i islaamnimada qofka waxaa ka mid ah wanaagiisa tarkuhu inuu ka tago maa shaygii laa yacniihi ay wax ka soo galayn shaygii uunan wax ka soo gelayn inuu iskaga tago waxay ka mid tahay islaamka wanaagiisa ka mid tahay xadiiska waxaa inoo wariyey tirmidi iyo qeyrkii waxay dhahdeen haakadaa buursaa buu wariyey markaa okay xadiiskan inta aanan gelin waxaa inii sheegay xadiiskii hore waxaa ku qoran xadiisun xasanun saxiix soo maahin kii hore xasan iyo saxiix lakiis weydiinay eeg xadiisaantu waxa weeyaan waxay leedihiin laba daraja leeyihin xadiisaantu waa nebigu wax laga wariyey darajo waxay ku yimaadeen mutawaatir la dhahdo iyo darajo la dhahdo axaad mutawaatirku waxa weeyaan waa xadiisaanta loo wariyey sida qur-aanka oo ay wariyeen toddobaatan boqol wax ka badan xadiiska ay wariyeen ay jamcun khafiir ka wariyeen nebiga jamci kale kasii wariy ilaa laga qoraya xadiiska kaa waxa dhada waa mutawaatir oo weliba aanan been ku kulmi karin dee laa yatawaadauuna cala kadib wax ma isla sheegnaa ma oran karayaan okay sida xadiiska waxaa ka mid ah man kadaba calaya ninka maaragtay man kadaba xadiiski muxuu ahaa mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka been iga sheegay u kasa ha ka balaasaysta meesha uu naarta ka galay iminka baa sii ogaado xadiiska nabiga toddobaatan baa ka warisay saxaabada rasuulka waxaa kasii wariyey toddobaatankaa in kasii badan intaas magaciisa maxaa dha waa mutawaatir xadiisku waa kaas waa mid waa soo koobeen xadiiska aaxaad la yidhahdana waa xadiiska ay wariyaan hal laba nin saddex nin toban wixii ka yar toban wixii ka yar xadiiska ay wariyaan maxaa dhahdaa aaxaad yacni dad baa wariyay qofafa qofof wey aaxaadku xadiiska noocaasa wuxuu u kala baxaa laba nooc xadiisku markuu yahay aaxaad laba u kala baxaa muxuu u kala baxaa xadiisun maqbuul iyo xadiisun marfuud xadiis la aqbalo oo culimadu aqbalaan iyo xadiis la diido xadiiska maqbuulkii muxuu kala baxaa isaguna labo xadiiska marfuudkiina muxuu kala baxaa labo waan soo koobeyna xadiiska maqbuulka labo u kala baxaa muxuu kala baxaa saxiix iyo xasan xadiis saxiix la dhahdo iyo xadiis la dhahdo xasan muxuu yahay saxiix xasan waan sheegi doonaa xadiiska marfuudkina muxuu kala baxaa daciif iyo mawduuc daciif iyo mawduuc okay xadiiska saxiixa ah muxuu yahay marka laba u kala baxaa maqbuulkii saxiixu muxuu yahay saxiixu waa kan wuxuu leeyahay af shan buu leeyahay shan tilmaamood waa koobaynaa la waa waa cilmi weyn lagu dhinto kow maa rawaahu cadlun waa inay wariyaan dad cadli ah cadligu waa maxay dad diintooda iyo dhaqankooda lagu kalsoon yahay waa inuu xadiiska wariyo diintiisa lagu kalsoon yahay qof salaadiisa cibaadadiisa akhlaaqdiisa su-aal ka jirin ma aha un diintii dhaqankiisuna fiican yahay oo waxay la eegi jiray meeshuu cuntada ku cunay siduu u cunay siduu u seexdo mid hadduu calaabeer isagoo hurd beerka soo hurda la arko xis lagama qaadanayo annaka de calaabeerku abade waa meesha ugu macabe dhaqtarada yidhahda maaha ragga ma dhegaysanayo soo soo makan aha nin lugaha fidfidinayo miskiinka isaga loo fadhadi la arko lama dhegaysanayo mid maqaaxi ka sheekeynayo qosqosle haddii la arko oo hadhowna yidhahdaa waxaan ka wariyey hebel adu sheekada dad baa laga leeyahay laga dhegeysan maayo xataa hadday arkaan imika dhulkan muruadu waxa dhahdo de dhulkan kama jiri kara sida beriga muruad wuxuu hadheen fa ida akala maashiyan isagoo socdo hadduu cuno isbedeshaa bay dhadeen sheekh ardaha wuxuu yidhi hadday qaahiriya joogi lahayn waa iska cunaya koo iyakoo socda noloshaa isbedelaysa moogtahay iyo dee iyo oo taawiya hadduu dhex socdo wuxuu iskaga qabsan lahaa hadda ile waa waqti bakhiste isku cuni lahaa waa muruada keenaysa taasi haddii la arkay isagoo madax qaawan lagama dhegeysanayo kaashi maarata kaashifa ra'si ah waxaas waxba la wadaeegayo dhan qofku inuu kaamil ahaado marka cadlun waa kow laba maxaa dhi taamu dabti xifdigiisuna uu buuxo xadiidka saxiixa ninka warinaya xifdigiisu waa inuu buuxo nin maaha maaragtay marna wax iloobo mar wax maaha hataa way kala sheega waxay korodhayaan hebel he markuu basro joogayna xadiiska waa laga dhagaysan jiray markuu masar tagayna lama dhagaysanin limaada markuu basro joogay he xadiiska waxaa looga warinayay caqligiisaa kaamil ahaa laakiin markuu masar yimide uu isku yaro darsamay waxaa ku dhacay kharif marka lama dhegaysanayo marka waa la kala eegaya taamu dabdi saddex bisanadin mutasil eega xadiisku waa cajiib abtirsiintiisuna waa inay xidhiirsanaato ninkuu ka qaaday kii ku kasii qaaday ku kasii qaaday kasii qaaday ilaa nebiga ka tagayso waa inuu xidhiir jiro inuu kan kan la kulmay inuu kani kan la kulmay oo maxaa la eegi markaa dhalatay iyo markaa dhimataa la baari waxaan iska akrinayna on dhel lagu soo gaadhin he rijaal xadiis baa ragga xadiiska dhalaayo waa cilmiga ugu adag diinta ku jira ya zamankan waba looda saa u yaqaano shucayb alarnaaud iyo walaalkii ilma arnaaud iyo abuqade iyo imaam albani iyo shan lix nin bay dhaaf waaye ragga yaqaana cilmu rijaal waxa dhaho cilmiga ragga waxa dhaho waxay ka dhigan tahay waxa rag xadiisaanta wariyey oo dhan iyo laabta ku hayaan hebel ka waran waxaa lagu oranaya waa waa kaadib waa beenaale baa lagu oranaya bas khalaas xoola kama qaadayo hebel waxaa lagu oranaya hebel ka waran hebel waxaa loo leeyahay ducadiisa waan waan waan rajaynaa laakiin hadalkiisa ma dhageysano waa hadallada cilmiga ah narjuu dacwatahu walaa naqbalu kalaamahu waa cajiib ma narjuu dacwatahu hadduu noo duceeyo aamiin baan oranayna laakiin hadduu xadiis noo sheego kama dhageysayno limaada lianna waxay ku leeyihin waa taqi laakinahu kayru caaqil maanta adiga waxaad oranaysaa war sheekhani wallahi masjidka ka baxee isaga waan dhageysano waxaa ma jirto taas ninkani waa taqi buu kuleeyay narju dacwatahu laakiin laa naqbalu kalaamahu ma xafidi karo waxa wax ma weelayn karo marka maxaa odhanay bisanadin muttasil afar tii afar xadiisku saxa ku noqon maxay salima min ashuduud xadiisku waa inuu ka nabad galo inuu khilaafo xadiis ka saxsantay amba aayad ka saxsan hadduu xadiisku khilaafo isagoo xitaa si fiican u yimide maa la qaadanayaa maya lama qaadanayo shuduudku waxa weeyaan an yukhaalifa man huwa awsaqu minhu inuu khilaafo kun lagu kalsooni badan yahay isaga shan ugu dambayntii maxay inuu ka nabad galo alcila alqaadixa wax dhahdo cilada qaadixana culimadu ma garato waxweyn waa cilad xadiiska ku jirto uu garan karo ninka muxadiskii inuu xadiisku saxayn uu garan karaya marka shantaa shay xadiis kale maxaa dhala waa saxiixa xadiiska xasankiina shantaa unbuu leeyahay meeshii laakiin taamu dabdiga ahayd taamu dabdi maxaa lidhi dabdigiisu maxaa la dhi taam ahaa taam meesha xifdigiisu taamka ahaa unbaa la dhi khafiifu dabdi hadduu taamka ahaa waa yaro daciif xifdigiisaa daciifa intii kale waa saxa marka xadiiskaa muxuu noqday xasan saxiix buu ka muxuu noqday xasan okay xadiiska marka muxuu leeyahy saaxiibkeena imaamkeena wuxuu noqday muxuu yihi tirmidi muxuu yihi saxiixun xasan waxay ka tahay saxiixun xasan markaa xadiisku suu wada noqday saxiix iyo xasan waxay ka tahay dariiq markii la eego abtirsiintiisa xasana iyo dariiq kale wuxuu ka yimid abtirsiin markii la eegay saxiixa laba abtirsiin buu xadiisku leeyahay abtirsiin saxiixa ah iyo abtirsiin xasana waa kow ambase waxa weeyaan abtirsiintii un maaha xasanna uu ka sara kacay saxiixiina ma gaadhin oo xasankiina waa ka korsan yahay saxiixiintii ma gaadhin marka xadiisku xasan saxiixna saaba ibnu tirmidi u isticmaala taa waxaan ugu noqonay ahayd xadiiskaas baa ugu noqon lakin xadiiskay nin kale ayaa galanaa okay xadiiska labiyo tobanaad ee abi hureyra noo warinayo waxaan u samaynaynaa ciwaan waxaan ciwaankiisu wax weeyaan isaga hal ciwaan baan u samaynaa waa tarku maa laa yacni lmuslim inuu muslimku iskaga tago wixii aanan maxay faa'iido lahayn wixii aanan faa'iido lahayn wixii aan waxtar lahayn inuu iskaga tago okay xadiiska waa annaga lafdigiisa macnaynay xadiiska aan lafdigiisa macnaynay saddex arrimood baa iskala taagana insha allahu tacala abi hureyre baan soo aragnay waxa iyaable waxa weeyaan xadiisku wuxuu inoo sheegay qofka muslimka ah inuu kala fiican yahay islaamnimadiisu isagoo muslimadiisii ay jirto ayay islaamnimadu sii kala fiican tahay xadiiska ku qoran tahay maxaa ku qoran min xusni islaami lmari mintu waa maxay waa tabciidiya waa badh islaamnimada wanaageega waxaa ka mid ah baa lagu yiri qofku muslim buu yahay isagoo muslimuu samaynayaa wax aanan la samayn markaasi u samayn lahaa qofka muslimkii wixii in la sameeyo ahayd baa lagu leeyahay min xusni marka maxaa lagu sheegaa islaamnimadu waa darajaad islaamnimadu waa maxay waa darajaad sida ay gaalnimaduba u tahay darakaad gaalnimaduna maxay waa darakaad way sii kala hooseysaa walidaalika bay jannadu u noqotay maxay dee darajaad si uu muslimka siba uga gala meesha da shaqadiisu ku habboonayd dee darajaadkiibuu galayaa gaalkuna wuxuu galayaa darakaadkii uu ku lahaa maxay naarta uu ku lahaa ayuu tagayaa oo bacdulkufri akhdaru min bacdi gaalnimadaa sii kala weyn iimaankuna uu sii kala sarreeyaa dee marka xadiiska taas baa laga faisanaa ko arinta labaad ee laga faaisanaa waxaweyaan waa arrin ku qoran maanta cilmiga la dhahdo atanmiya albashariya atanmiya albashariya cilmiga la dhahdo muxuu sheegayaa qofka bini aadamka ee horumar gaadhayay waxa inuu qabto ay tahay waa maxay nin idhaahdo stephen stephen baa dhahda stephen baa dhahda wuxuu qoray kitaab uu bixiyay alcaadaatu asabca alcaadaatu asabca waa kitaab af ingiriis buu ku qoraya af faransiisna ku qoraya af carabi ku qoraya in la iibsado oo la akhriyana wax aan ka jeclahay ma jira haaduu qofku yahay hooyo iyo aabbo uu u fiican yahay kitaabkaasi hadduu yahay imaam miskiid uu u fiican yahay hadduu yahay baayac mushtar uu u fiican yahay ragga baayac mushtarka kitaabkaasi uu u fiican yahay hadduu yahay maxaanku dhahdaa siyaasi uu u fiican yahay hadduu yahay nin wax kastiba uu u fiican yahay toddobada dhaqan alcaada sabca nin sheekha oo ibraahim alfiqi la dhahdo oo maka jaamacadda ka dhiga umulqura iyo akhriyey wuxuu hi wajadtuhu afdal alkutub kutubta kuwa ugu wanaagsan baan ka arkay waan islaamiyey kitaa kitaabki waan islaamisayey bui qur-aankii xadiiskaan u dhibay buulo wixii fiicnaa baan ka soo qaday markaasna muxuu qoray alcaadaat alcashra isagu muxuu qorayahay sabca laakiin sheekhan wuxuu qoray ibraahim ibrahim alqaciy ibrahim alfiqiga wuxuu ahaa nin reer kanidi oo u dhintay lana sane masar buu ku dhintay mudhadee lakiin ka wax dhadaa ibraahim alqaciyad marka qaciyadka wuxuu qoray alcaadaatu alcashr isagoo loo kitaab aad u fiican tobanka caado ee lishaksiyati naajixa qofka inuu najaaxa doonaya maxaa ku qoran maxaan uga jeedaa xadiiska bu macnana kita toddobadaa caado iyagoo aan nahay waxaa ugu horeeya waxa weeyaan qofku sida uu u samaysan karo kala mudnaanta nolosha alawlawiyaat eeg xadiisku muxuu ka yidhi min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa maclaa yacniihi wاladiina hum can اllaqwi mucriduun waidaa maruu biاllaqwi maruu subxaana اllahi alcaiim laqwigu waa maxay horta laqwigu waa maxay laqwi waxayn waa waxayna faa'iida kaa soo galayo adduunkaaga iyo aakhiradaada waxba kaama soo galayaan ubadkaaga kuma korayaan reerkaaga kuma hagaagayaan diintaada kuma rabaysmayso dhaqaalaha kuma ficnaanayo see ula dhami wax aynkaasi ah okay wuxuu yihi ninkaasi gaalki waa gaalka stephen ah waa maraykan weeyaan seminarada way buu bixiyaa formashinada way buxiya wuxuu yihi toddoba af waxaa la geliyaa buu yihi wax kastoo adduunka ku hor yaalla waxaa la gashaa buu yihi afar khaanadood eeg afar khaanadood baa la gashaa buu yihi khaanada koowaad waxaa dhahdaa buu yihi caajil muhim caajil muhim maxay ka dhigan caajil muhim waxay ka dhigan tahay waa emergency waana importance arintani waa emergency inaad qabatid waa inaad qabatid waana waana importance waa muhim khaanada labaad waxaa dhahdaa buuhi waa importance laakiin emergency maaha ya waa muhiim laakiin maaha arrin muhiim deg deg ah okay waa khaanadii labaad khaanadii kuma noo sheegay khaanada saddexaad maxay khaanada saddexaad waxaa la dhahdaa buuhi waa deg deg laakiin muhiim maaha tii kale m tii kale waa muhiim degdeg maaha tanina wa maaha waa degdeg laakiin maaha muhiim maaha okay tii ugu dulsa afar ma muhiimna maaha degdegna maaha soo afar khaanadood maaha okay dhegeyso khaanada ugu xuni waa maxay muhiimna maaha degdegna maaha taas waa maay waa maa laa yacnii min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacnii okay boqolkiiba sagaashan dadka faashiliinta ah waxay dhex fadhiyaan hayra muhim hayra caajil oo ka dhigan maalaa yacni salaadii subax ilaa iyo salaadeedii subaxee kale buug iyo qalin qaado waxaad qabatay maxaa muhiimaha maxaana hayra muhiimaha waxaad arki doontaa waxaa muhiima qabatay iyo waxaana muhiima inaad qabatay waan la soconaa waxaan is leenahay waa taas waa koo okay wuxuu yihi markaa sheekaasi qofku waa inu maxay qabto hadday iska hor yimaadiin arrin ambortas oo muhiim ah laakiin degdeg ahayn iyo arrin muhiim ah oo degdeg ah kee baad horeysiin waxaa ku horyaala su-aasha waa khatiira arin waa degdeg waana muhiim okay telefoon kusoo dhacay asalaamu calaykum calaykum asalaam islaantii waa la hayaa oo maxaa dhacay emergency dhakhtarka lo- lagu wadaa okay waxaa muhiima inaad gurbatid waana emergency halka kale waxaa ku yaala waxaad ku sii socotaa oo tagaysaa dhakhtar baa tahay waxba shaqa shaqa baa ku taala amba miskiin baa ku socotaa cibaad baa ku sugaya waxba ku sugaya shaqa ku taala waa muhiim inaad qabatid hor taala waa isku dhacday ma waxaad qabani arrinta emergency-ga ee muhiimka mise waxaad qabani arrintaadii muhiimka ahayd ee laakiin emergency-ga ahayd wuxuu yihi kat stephen ninkaasi cajiibkii boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashan dadka adduunka maanta ku nool waxay waxay qabtaan buu li muhiimkii maxay qabtaan buu li urgensiga iyo importanceka kana dib oo dhigaa okay wuxuu noloshay waxaan arkay buu li emergency-geygii iyo importancekii maba maba dhammaanaysa bade ku dhiibi mid kale mid saddexaad mid afaraad labaatan sanaasaa ku dhawaan maxaad noqonaysaa mid ku dhex jira un shaqay imbarta tii maxaad ka tagi matalan waxaa waxaa ka mid a waxaa muhiimka waxaa tiri anigu waxaan rabaa in aan qur-aanka xaafido shan jis waa arrin muhiima aba waxaa tiri waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar ama waxaa waxaad inaan rabo jaamacad inaan dhigto oon iskoolas qoro yaa tiri waa arrin muhiima laakiin caajil maa degdegba kama rabto arrimaha kan muhiim oo degdegaa jira noloshaada waxa wuxuu u qeybiyey qaacidada boqolkiiba labaatan iyo sideetan noloshaada boqolkiiba sideetan iyo boqolkiiba labaatan boqolkiiba sideetan iyo boqolkiiba labaatan wuxuu yihi boqolkiiba labaatan iyaa xakunta boqolkiiba sideetan nolosha maanta shaqooyinka ugu muhiimsan nolosha maxay waa boqolkiiba labaatan dadka nolosha shaqada la qabto inka matalan dukaan haddaad gashid dukaan baad galaysaa weyn waxaad looga iibsanayo macaashka dukaanka haddaad baadhid waxa la iibsanayo waa boqolkiiba labaatan baa laga iibsaday inta badan boqolkiiba labatan buu dukaanku ku joogaa boqolkiiba sideed dadka lagu kala wadaa waa qaacido pra- nin prantolone talyaani ayaa sameeyey boqolkiiba labaatan baa boqolkiiba siddeetan adduunkan maamusha su-aasha markaa adeen waxa weya inaan caqligeenna aan dibitaan ugu noqonno aan oranno war waxaa muhiim ah ee inaad qabatid aan noloshan intaad ka dhiman xadid maxaa ambartaysaa ila meeshan waan ka tagaynaa inteena inteena ma dhegeysanaysa waa socon doonaa maxaa lagu xasuusan beri markaa dhimatid su-aasha ma isweydiina weli hebel marka uu dhinto ummadii islaamka ahayd ummadii af soomaaliya ku hadlaysay ummadii aad ka tirsanayd bini aadankii maxay odhanayaan hebel waxaabuu nooga tagay waata ambartisku imaamka la idhaahdo lisaan ulcarab ninka qoray manduur raximahullah istaraatiijiyad buu ismey wuxuu yihi anigu waxaan doonayaa inaan la xasuusto waxay idhahdeen ragga istaraatiijiyiintu labaatan sano maraykanka ugu weynoo shan boqoloo sano imika dhigeen markay ugu dambeysay shan boqoloo sano istaraatiijiyaday dhigeen isagaa ugu khatarsan baa dhigi waqti dheereeyey imisaa la dhigi karaa ninka abilmanduur baa dhigay tii ugu dheereed muxuu dhigay wuxuu dhi anigu waxaa dhigay bahal la idhaahdo dadku markay jannada galaan abilmanduur u fiirsadaa dadku markay jannada galaan ay jannada ku haasaawayaan ee isweydiinayaan su-aalaha fii jannaatin yatasaa'aluun ay jannada ku sheekeynayaan waa inay hadal qaadaan aniga sheekaystaan yadkuruunanii fi ljanna maaha fi dunya subxaan allah kayf waxay is oran doonaan buu ihi qur-aanka maan fahaneen hadduunan lisaanulcarab noo qorin ibnmanduur lisaanulcarab waa dictionaarka carabiga ugu weyn wey hadduuna lisaanulcarab ibnulmanduur qorin qur-aanka ilaahay he maan fahaneen aan jannada kusoo galnay tahay alxamdulilah rabbi caalamiin marka aniga istaraatiijiyaddu wax weeyaan buu ihi an udkara fi ljanna walaysa fi dunya marka waxay idhi istaraatiijiyadda ugu weyn ninkii ninkii dhiga waayo waa ibnmanduur yani bacd alambiya ambiyada dabadoodee marka adiga waxaa lagaa rabaa muhiimku waxa weeyaan inaad tiraahdid asar adduunka raadkaga tag waa is yaraysanaa anaku sirtuu dadka dadkiina soomaaliya ku hadla waa waa isbakaysnaa wax weyn baa tahay ilahay baa ku qiimeeyey insaan baa tahay waa inaad tirahdid waxbaa samayn karaysaa wax yar ceel haddaad ka faqdid meeshaad ka imaatay afrikadii ceel ceel ma wax weyn ba ceel haddaad faqdid ay ka cabaan dadku muddo dheer soddon sano afartan sano maaha ceelasha carabtu noo faqaan sana maaha ka weyn itiwaasiga maarata haddaad faqdin oo ummaddu isku imato biyaha ka cabaan ku noolaadaan masjid haddaad dhistid malcaamad haddaad dhistid madrasad buug haddaad dhiftid khibradda nolosha rag khibrad khibradda meeshan la imanayo un lagu soo socdee zero laga bilaabay zero kiiba haddaba alif adu adu adu noon baa si socotaa eh, n baa socotaa kii a ka bilaabi ar ka joogsaano n baan gaadhay eed sa lagu soo balan ku baraya ka dhe markuu yimaado meesha buur ha akhriyo nolosha wax ku dar ha ha is- ha noqonin daqaatu qalbi lmari qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaani imaam imaam axmed shawqi raximah allah imaamu luqa alcarabiya muxuu yihi daqaatu qalbi lmari dhug dhug dhug wadnaha muxuu dhadhaysa muxuu leeyahay dhug dhug daqaatu qalbi lmari qaa'ilatun lahu waxay ka leedahay buu yihi waa noloshu waa daqiiqado iyo sagadhow noloshu waa minito minidadan wax ka tag in la lagu oranin hebel bes yani ah, abtar ninka anaku naqaan abtar maxaa u naqaan anaku kabilaa caruurta ah asii nabiga laga yidhi abi jahl muxuu ka yidhi nabi maxamed maanta markuu dhintay iyo inankiisa ibraahim abtar ilaahay baa ina shaani'aka huwa abtar laakiin abtar ma noqon ibnu taymiya ciya islaama xaas ma guursan ba maantana imse kitaabu ka tahay imaam ghazali xaas ma lahayn maanta mise kitaabka magaciisa imaam ghazali imaam ghazali qof aan garanay ma jiro ibnu taymiya qof aan garanay ma jiro waxbay ka tageen raad marka waxay ka shaqeynayaan waxa dhada ambartaska irjas irjaska kuma jiro baasha dhada annako marka labadanna waa muhiim dad baa ku jira laakiin ta ugu fool xun waxa weeyaan maa laa yacni irjasna emergencina kuma jiro maxayna ambartina kuma jiro muxuu ku jiraa sheeko unbuu ku jiraa muxuu ku jiraa khudbad unbuu ku jiraa muxuu ku jiraa wuxuu daawanaya on television muxuu ku jiraa wuxuu ku jiraa telefoon buu haystaa ka ugu sii xunaa maxay maa laa yacniihu waxa waxa mid ka ka shar baa jira ka ka shaqaynayaba isagu dumista nabigu sal slam muxuu yihi xadiis saxiixa muxuu yihi ina min annaasi unaas dadka waxaa ka mida dad mafaatiixa lilkhayr mafaatiixu ah khayrka maqaaliiqa can shar sharka maka xidhan wa ina min annaasi naas dadka waxaa ka mida dad sharka u ah mafaatiix khayrkana kaba xidhanba kowa jira ko waxaa jira markii habeenkii markuu seexanay istraatiijiyat lhadmi buu dhigayaaba si ummadu dumin lahaa khudad buu dhigaya barnaamijyo laba qofoo isjecel inuu kala kaxeeyo fikraya ina walada saaxiibey ilaa goor moodin maxaan isku diri lahada horta isku dirayaa ya ummaddan maxay isku jeceshaa isku dirayaa marka dad baasaa ka shaqeynaya dadina waxay ka shaqeynaya ummadda isku wadaan ay wax sameeyaan marka kaasi kaw kasoo laakiin aniga muslimka lamaba rabo kaase inuu maa laa yacniihi inuu ka tagaa la rabaaba okay xadiiska taagista ugu dambeynta xadiiska waxaa ku jira oo maaragtay inoogu jiray wax weeyaan marka laga yimaado awlawiyaadkii qofku inuu awlawiyaad yeesho waxaa inoogu jiray wax weeyaan qofka muslimka ah inuu noqdo qof fishankiisa eeg waxaa dhaha dad dadku waa afar qolo ibnu taymiya sheegay dadku waa afar qolo waa afar qolo dadku dadi waxay leeyihiin aragti iyo maxay leeyihiin iyo waxqabad dadna waxay leeyihin aragti laakiin wax qabad ma leh dadna waxay leeyihiin wax qabad waxay leeyihiin dad aragti iyo wax qabad bay leeyihin dadna aragti bay leeyihin wax qabad ma leh dadna wax qabad bay leeyihin aragti ma leh dadna aragtina ma leh wax qabadna ma leh eeg xadiiska marka wuxuuna wuxuuna sheegaa inaan yeelano fish inaan yeelano aragti inaan yeelano waxna qaban ilaahay waa qur-aan ku sheegay suuratu saad bahayd suuraddii ka sheekeynaysa nebiyada wadkur fi lkitaabi ilaahay muxuu yihi cibaadana إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي وحبي قبنيا بصرنا وإلى هاي وذلك اللي جعله إليه جعله ضدنا بصر بماله لكن وحقود إليه ننك وحقوق قبتين ساقهم بصر الهين انتو حمانيا كبضان انتو قبنيا ورطب فيشن كهرية ضدنا ما حيليه فيشن بيليه لكن وحما قبطان أم عقوا سنة وفيلسوفيو سلم الله يالو سلم الله يالو سلم الله يالو ummadii buu u sheegaya lakin isago wax ma yeelayo waa filosof ya labadaana waxaa ka daran ugu xun ilaahay nacaa ka fishina lahayn waxna qabanin marka ilahay wuxuu rabaa axaadiiska wuxuu noo sheegaa inaan fishina yeelano waa cajiib isla markaasina aan taa yeelano insha allah tacaala marka intaas baan ku joojinaynaa xadiiskii labiyo tobanaad wasala allahu calaa sayidina maxamedin waala aalihi wasaxbi ajmaciin